sano siduu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa idinkugu sugnaaday rasuulka ilaahay kudaysho wanaagsan cid kasta maaha laakiine liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir qofkii ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsanaya ilaahay kulankiisa rajaynaya iyo maalinta aakhiro aaminsan qofka isaga ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ugu sugnaaday inuu ku daysado qofkii kale soo maaha wax kasta ka suurtooba marka gaalada in la khilaafahay waa asal diinteenna ka mid ah oo ay tahay qofka mu'minka ah sidiisa horeba inuu ogaado gaalka inuu ka duwan yahy inay tahay gaalku inuu adiga kugu daysado inuu jidkii ka dhumay gaalku ee jidka xaqa ay ahayd inuu ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala raaco inuu mu'min iyo muslim muslimiinta inay kamid noqdaan sida qaar kamiduhu ay noqdeen oy ka baxeen gaalnimadii ayaa la rabay dhammaantood inay ka wada baxaan hadday arrinkaa ka tagaan aqoonyarihaya kibir haaya hawe raacid madaxtinimo jecel adduunye jecel iyo wax lamid hadday iyagu uga tageen qofkii xaqa ku taagnaa inuu iyaga ku daysadaahi wax dhici kara oo la aqbalaya maaha nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam isagoo asalkaa taqriirinayay in la khilaafo nimankaa iyagaa wuxuu yihi khaalifu lyahuud yahuud nimanka la yidhaha khilaafa maxaa lagu khilaafaya fa inahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa fii khifaafihim yuhuudda khilaafo maxaa yeelay iyagu ku tukan maayaan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam kobahooda iyo khufe khifaaftooda khufka kuma tukadaan yuhuudda waa ku tacabudaan cibaadii ka dhigtay inaanay ku tukan kobahooda khilaafoo ku tukaduu nebigu sala allahu calayh wasalam axaadiis badan ayaana tilmaamaysa in nebiga sala allahu calayh wasalam sunnadiisii ay ahayd inuu kobahana ku tukado haddii mataqaanaa ay u sahlanaato haddii kalena uu isagoo kobola-aana u tukado labada arrinba waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin in cibaado laga dhigto inaan kobo lagu tukan waa yuhuud raacid xadiiska isagaa waxaa weriye alimaamu albukhaari iyo muslim cafwan xadiidka isagaa waxaa wariyey alimaamu xaakim ayaa wariyey waana tasxiixiyey dahabina waa ku waafaqay raximahullah bukhaari iyo muslim kay wariyeen kan soo socda wa nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam isagoo arrin kale oo ay tahay in gaalada in lagu khilaafo ka warramaya in badanoo muslimiinuna aanay war ka hay qaar kamiduna ayba cibaado u maleeyeen arrinkii xaqaa maahe arrinkii kale ay cibaado u maleeyeen waa maxay in gaalada lagu khilaafo garka ay xiirayaan oo garka la daysto waa kan midka xadiidka bukhaari iyo muslim ay weriyeen nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam khaalifu lmushrikiin u yihi mushrikiinta khilaafa axfu shawaarib wa awfu lixaa mushrikiinta nimanka la yidhahdo khilaafuu nebigu sala allahu calayh wasalam oo shaaridahana gaabiye garkana daaya bukhaari iyo muslim baa weriyeen waxaa kaloo weriyeen inuu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam juzu shawaarib warku lixaa khaalifu lmajuus markii hore yuhuud khilaafa la yidhi haddana mushrikiinta khilaafa la yidhi haddana majuusta khilaafa la yidhi gaal waxba lagama tegin jaahiliyada khilaafa in laleeyahana kuwa aan ilaahay diintiisa raacinna iyadana waa sugantah waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi bukhaari iyo muslim ay weriyeen ina alyahuuda waannasaara laa yasbiquuna fakhaalifuuhu yahuud iyo nasaaro hadday ciroodaan timaha ma midabkooda ma bedelaan cadaankaaday uga tagaane khilaafow nebigu sala allahu calayhi wasalam oo timihii midabkoodii bedela oo casaanka dhiga madowna ha laga ilaaliyo riwaayaadka kalaa tilmaamay inaan madowna laga dhigin laakiin xini iyo la mariyo oo midabkii cadaanka ahaa miraa laga bedelo ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam amraa wuxuuna ku ciladeeyey yahuud iyo nasaarada nimanka la yidhaaha saas waxyeela nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam gaaladan ciddii soo tarbiyeyday isagoo ka digaya waa shaytaani wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam laa ya'kulanna axadukum axadkiin yaanu ku cunin bishimaalihi gacantiisa biixda yaanu axadkiin ku cunin cuntada yaa dib noo fiiriya markaan cuntada cunayn mid xujo ka dhigta gacanta kale waxbaan ku hayaa koobka iga wasaqoobi iyo aqoon la-aan iyo waxay tahaba iyo kibir iyo waxay tahaba bal arrinkaa u fiirso nebigu wuxuu leehy sala allahu calayh wasalam laa ya'kulanna axadukum bishimaalihi walaa yashrabu biha axadkin yaanu bidixdiisa ku cunin yaanuna wax ku cabin maxaa sabab u ah fa ina ashayطaana ya'kulu bishimaalihi shayطaan baa wuxuu ku cunaa bidixdiisa shayطaana bidixdiisa ku cunee ha ku cuninu nebigu sala allahu calayh wasalam meeshan waxaad arkay qofka mu'minkaa waxaa la amri waxaa la amri inuu ka fogaado ka soo jignaado shaydaan iyo atbaacdiisa waa gaale mar waxaa laga digay yuhuuddii mar waxaa laga digay mushrikiintii mar waxaa laga digay majuustii mar waxaa laga digay shaydaankii wayna imaan doontaa waana sheegnada in marka kalena la amrayo in nebiga la raaco sala allahu calayhi wasalam adiladaas iyo keyrkeeda tirada badan aada u badan runtii waxay ku tusinaysaa qofka muslimka tusaale inaanu ka dhiganin hoggaan inaanu ka dhiganin inaanu weyneyn wax weyn u arkin gaalada dariiqadooda oo aanu gaal tusaale ka dhigan ayaa laga fahmi oo ilaahay subxaanahu watacaala u siiyey wax uu kaga deeqtoonay wax aan u baahinin qofka mu'minka ah inuu gaal raaco oo ku daysado su-aalaa taalla maxaa loo nahiyey ilaahay subxaanahu watacaala muxuu noogu diiday nimanka ayadaa inaynu raacno yahuud iyo nasaara gaalada inaan ku daysanno maxaa alla noogu diiday caza wajal muxuu nebigu na weydigayaa sala allahu calayhi wasalam waxaa horta ku filan qofka mu'minkaa ee isdhiibay inuu ogaado oo keliya ilaahay inuu diiday nebigu inuu yidhi arrinkaa ka fogaada taasaa ugu filan qofka mu'minkaa maxaa ka dambeeya maxaa loo yeelay uma baahna laakiin haddii uu qofku marka mu'minkaa arrinkaa aqbalo kadib uu ciladihii isweydiiyo wax shayga xaqiiqdiisoo fahamto iimaankaa kugu sii kordha oo qalbigaa ku dega wax dhiba ma laha laa maanic culammadu waxay sheegeen waxyaabaha looga digay nimankan iyagaa waxaa ka mid a oo sabab u ah inaan lagu lagu daysanaynin iyaga waa marka koowaade nimanka iyaga ahi khayrna lama raban bal waa niman habeen iyo maalin ka talinaya dhibkeena dhibkaa kala reene waa niman ka talinaya dadaal weyn ku bixinaya siday diinta nooga saaraan saan iyaga ula mid noqono fii kulli zamaanin wa makaan mar walba habkay u isticmaalayaan ha kala duunaado laakiin rabbi wuxuuna baray subxaanahu watacaala aan ahayn ra'yi bani aadam aan ahayn nimankaa iyagaa inaanayna jeclayn nimankaa iyagaa inay gaalnimo naga rabaan nimanka iyagaa inay afka nagu raali gelinaan laakiin qalbiga naga necab yihiin nimanka iyagaa inaanay ka gaabinaynin isay noo gaalay lahaayeen waxaa ku tusinaya rabbi wuxuu yihi subxaanahu watacaala walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara kaa raali noqon mayda adiga yahuudda iyo nasaaradu xataa tattabica millatahum ilaa aad ka raacdo miladooda jidkooda ilaa aad ka raacdo kaa raalli noqon maayaan buu leilaahay subxaanahu watacaala khalqiga ilaahay quluubtooda waxaa ku jira yaa ilaahay ka oqo og oo la weydiinaya laa axada waman asdaqu min allahi xadiidan ilaahay baa naga yaqaan subxaanahu watacaala isagaa abuurtay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir quluubta waxa ku jira oo ogyahay subxaanahu watacaala wuxuu nagu baray subxaana meeshaas yahuud iyo nasaaro nimanka la yidhaahdo inaanay raalli nagu noqonayn ilaa aan diintooda raacno seen khayriga sugaynaa marka seen ugu daysanaynaa see ummadda hoggeynkeeda aan uga dhigayna seen waa nahanuuniya oo jidka xaqaana tusiya waa qofaan qur-aanka war ka hayn amaba oy aan ku intifaacin allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi maruu ka warramayo laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badat ilbagdaau min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun markuu ka warramay ilaahay subxaanahu watacaala inaanay dagaal ku yaraysanayn ayuu wuxuu yidhi caraduna afkoodii ka soo muuqatay waxa quluubtooda ku jiraana ka weyn aayaadkaan idiin cadayna haddaad caqli leedihin imise maray ilaahay qur-aanka wuxuu soo dejiyey subxaana kun iyo afar boqol sano ka hore imisaa indhaheenna aan ku aragnay gaal qarsan waaye wuxuu qabay oo caro ah wuu qarsan waaye wamaa tukfii suduuruhum akbar buu ilaahay waxa quluubtu ay ku qarinayaanaana ka weyn qad bayanna alaayaati in kuntum tacqiluun qad bayanaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun ilaahay wuxuu ihi subxaanahu watacaala aayad kale maa yayaddu aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa ma jeclo yidhi ilaahay subxaanahu watacaala kuwa gaaloobay oo ahlulkitaabka yahuud iyo nasaaro ah iyo mushrikiinta ah in laydinkaga soo dejiyo xagga rabbigiina wax wanaaga ma ay jecla buu ilaahay subxaanahu watacaala raallo kuma aha ilaahay subxaanahu watacaala diinta uu soo dejiyey kitaabkuu soo dejiyey iyo nabigeena moxamed sala allahu calay wasalam uu soo diray haddii aanay ilaahay diintiisii raalli ku noqon oo nebigii dabeecadda wanaagsanaa oo naxariista badnaa oo wanaagoo dhan bani aadam wixii ka suurtooda ilaahay uu siiye aanay raalli ka noqon maday kaa noqonayaan hadday kaa noqdaan dib isugu laabay waxay raalli kaga noqdeen kaaga noqdeen calaa xisaabi diinika adaa tanaasushay adaa ka tagta xaqaagii mahee iyo weli meeshii taagan yihiina meesha kacab ilaahay wuxuu yihi subxaana in tutiicu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin haddaad adeecdaan kuwa gaaloobay ciribtiina idinku celinayaan diinta idinka saarayaan gaalnimadai idinku celinayaan markaasna waxaad yaabanaydiin idinkoo khasaarteen qof hadduu diin waayo maxaa u haray imisaa diin weyday ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala in tuطicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin haddaad adeecdiin koox ka mida gaalada haddaad gaalada adeecdiin waxay idiin celinayaan gaalnimo kadib markaad rumaydeen iimaanka markii laydinka helay kadib ayay gaalnimo idiin celinayaan diinta idinka saarayaan qof mu'min oo ilaahay subxaanahu watacaala u rumeeyey aayaadkiisa miyaa markaa wixii ka dambeeya gaal in wanaag la doono oo maslaxadiisa ka tariyo xisaab ku darsanayo marnaba amaa hadallada ay leeyihiin iyo waxyaabaha muuqaalada ay leeyihiin ilaahay waa ka yidhi yurduunakum biafwaahihim wata'ba quluubuhum waxay idinku raali gelinayaan afkooda qalbiguna waa diidayn afka ayay idinku raali gelinayaan muslimiinta saasaan la rabnaa horumar baan la rabnaa xorriyad baan dumarka u rabnaa waxaan rabnaa inaan mataqaanaa aan ka qabanno qolooyinkan waa hormarinaynaa afka idinku raali gelinayna yidhi ilaahay wata'baa quluubuhum laakiin qalbigi waa diidi arrinkaa qalbiga kama qabaan bal mararka galab afka xataa kama dhihi karaan ma sheego karaan xataa afkii meesha uu arrinku ka maray wax waaqicana oo aan aragnayna waa jiraan oo aan u baahnayn ayaa tiro badan in lasii caddeeyo hadda idan gaalada iyadaa waxaan loogu daysanayn in ay qofka mu'minkaa aanay wanaag balla rabinba bal ay la raadinayaan belo iyo inuu diintiisa ka laabto marnana aanay raalli ka noqon doonin inuu asagu diinta ka laabto maahay si kale aanu raalli uga noqon doonin aydan waxyaabaha uu yeeraya qofku inaanu ku daysan gaalada oo loo nahiyey waxaa ka mid ah cid ou ku daysado oo gaalada ka fiican ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u soo bixiyey waa nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ilaahay kuu soo diray oo allana amray subxaanahu watacaala inaynu ku daysanno haddii aan adeecnana adduunkana inaan hanuunayno aakhirana inaan janno gelayno ayuu ilaahay subxaanahu watacaala noo ballan qaaday maxaan u aadaynaa marka cid kale wax kugu yeerayaba mada lahaba kadib markii ilaahay subxaanahu watacaala uu nebigiisa moxamed sala allahu calayh wasalam uu soo diray weliba uu la soo diray bilbayinaat aayaadka qur-aanka uu la soo diray waxaa kaloo loo nahiyey gaalada ku dayashadooda waxa ay samaynayaan cilmi kuma dhisaan iyo hanuun kuma dhisnee waa wax ku dhisan hawo iyo wax ku dhisan aqoon yari iyo wax ku dhisan dano gaara iyo wax ku wax aan wax qiimo leh aan ku dhisnayn hadday hal shay iyo laba shay ay wanaag ku ahaadaanna intaasoo shay oo kale ayaa qofku haddaanu cilmi wax ku dhisaynin hanuun aanu wax ku dhisaynin intaasoo shay buu ku baadiyey baadidii uu sameeyey haddaad ku raacdana wuu kugu dhimin sida aaweysaa qolo gaalaa ayay maalintii qiyaamada waxay leeyihin qola waxay leeyihiin ilaahay u cudur daarana إله كوي مغيا وينايبا رعنا إليه ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل آه ربي كوي ميا وينا هقان كيني أيان رعنا وجدك نقب ميا طيعد قفا من سنين أيا وحي هاي إنه جدك كاب ميا وكي ركيك يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هو قي محان هبل صاحب غير شيء عن جعلها لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني wuxuu iga dhumiyey hanuunkii dikrigiiyo iga dhumiyey kadib markuu u yimid qur-aankiibuu iga dhumiyey marka saaxiibka xun guud ahaan gaar ahaan midka gaalada wuxuu kaa dhuminayaa hanuunka ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray waxa u yeeraya aydan inaanu qofka mu'minkaa gaal ku daysan isagaada ka fiican seed ugu daysanee cidaad ka fiican tahay cid aad ka fiican tahay cibaadatan wa akhlaaqan wa caqiidatan wa axkaaman wa mucaamalatan see ugu daysanaysa jazaaka allahu khayran wa waa u imaanaya waa mahadsan tahay marka arrimahaas iyo arrimo kale ayaa waxay ugu yeerayeen qofka mu'minka inaanu ku daysan gaalka oo tusaale aanu ka dhigan maxaa yeelay gaalada wanaag lama raban bal waxay isku dayayaan inay qofka diintiisa ka baabiyeeyaan aydan waxa ay samaynayaan wax cilmi ku dhisan maaha wax hawe raac ku dhisan waa qofaan aqoon lahayn oo hawadiisa raac hadaa raacdana bohol buu kaa tuuraa marka dambe sida nebigu u yihi sala allahu calayh wasalam xataa low dakaluu dakaluu juxra dabin la dakaltumuuh aydan waxa weeye uma baahnid wax baahiyood u qabto malaha inaa iyada raacdo maxaa yeele ilaahay wuxuu kuu soo diray nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam ambiyadii ilaahay qad kaanat lakum uswatun xasana fi ibraahim ilaahi subxaanahu watacaala uu ka soo waramay kadibna nabigeena maxamed calayhi الsalaatu wasalaam laqad kaana lakum fi rasuuli illaahi uswatun xasana haddii waxyaalaha loo maxaa loo nahiyey gaalada aan wax yar ka sheegno waxaan u gudbaynaa madaahiru yani astaamaha anaba muuqaalada muujinaya gaalada qofku inuu ku daysaday gaalada qofku inuu ku daysaday maxaa muuqaaladeeda ka mida way badan yihiin dhanka cibaadada looga daysaday dhanka labiskaa looga daysaday anshaxa iyo dhaqamadaa looga daysaday dhanka cuntadaa looga daysaday waxaa looga daysaday dhanan kala duwan dhanka ciidooyinka way badan yihiin waxyaabaha looga daysaday waxaa ka mid ah waxyaabaha looga daysaday saan sheegnay qofku inuu tima xiirka qofku timaha madaxiisa maalan inuu qaybna xiiro qaybna ka tago ama foodahora ha laga xiro ama hareeraha ha laga xiro ama dhexda ha laga xiro hadba gaalada nooc ay ku xiran yihin qolada dhan bay u xirataa madax marka madaxa qazaca waxa la yidhaha in la sameeyo oo gaal lagu daysado oo madaxa la xiro amaba la raameeyo la tidcado dhaqamadooda dhegihii la durto iyo wixii lamid a ayaa calaamaadka calaamaadka muujinaya gaalada in lagu daysado waayo dhaqankaasi waa dhaqankoodii nebiguna waa nahiyey sala allahu calayh wasalam timaha oo qazac lagu sameeyo oo qeybna la xiro qeybna laga tago wuxuu wuxuu arkay nebigu sal ly salam kuwa wiil sabiil yar dhalaan yar oo timihii qeybna la xiray qeybna laga tegay marka wuxuu yihi axliquuhu kullah aw utrukuuhu kullah ama wada xiira ama ka wada taga aw kama qaala sala allahu alay wasalam waana xadiis saabida aydan gaalada waxaa laga daysan axaadiis sida ku jirtaba garkoo la xiro garka inuu qofka muslim garkiisa dhameeyahay waa gaala ku dayasho wax banaana maaha wax culamo uu yihi gar in la xiraa banaan weligii ma maqlen kuwa yidhaahdaan waa la gaabi kara laakiin in la xiro la dhameeyo lama yaqaan wadaad loo sheekh cabdimuxsin cabaad raximah xafida ullah oo culimada oo masaajid nebiga calayhi salaam waaweyn kamida ayaa la weydiiyey khilaafka ka taagan garka xiiritaankiisa ka waramaa la yidhi markaasuu khilaafka sheegina waa maxay yaa sheegay khilaaf inuu ka taagan yahay garka inay waajib tahay in la daayo waxa ugu horeeyey ku leeyahy muslimiin gar xiira raggooda ay garka xiiraan gaaladu markay qabsatay ee boqol sano wixii ka horreeyey muslimiintu waxa waaye shacaa'irta lagu yaqaano ayay ka mid ahayd axaadiistii saxiixeyn ku sugnayd ayaana soo aroortay hadda waxayba maray soomaalida qaarku in qofka lagu caayaba layidhaha gardheere gaalada in looga daysado lebiska xagga lebiska rag iyo dumarba dumarkii sida gaalada u labisana u labiseen waxaan ognahay gabadha mu'minada culamada mu'miniintu ijmaac waxay ku yihiin gabadha muslimada dadka ajaanibta ka ah inaanay u banayneyn aanay u banaanayn inay u banaydo waxaan ka ahayn wejiga iyo gacmaha ilaa camaacunta qaybteedaa hore intaa wixii aan ka ahayn culamada muslimiintu waxay isku waafaqsan yihin inaanay gabadha muslimada aanay u banayn karin cid kale marka laga hee xaalad daruura dhakhtarkii qalaya oo kale wax lamida laakiin sida caadiga waa muxaram waa ijmaac culamada muslimiinta dhammaan wa waxaa la isku khilaafaa wejiga laftirkiisa in la asturahay oo gabadhii ay wejigeedii asturtahay isna ma waajiba mase waa sunna taasaa khilaafu maane gacmaha iyo caloosha iyo waxaan aragno oo gabadhaas gabdhihii muslimaadka qaar kamida ay banaanka dhigeen wax halal ka taagan yahay maha qof kastoo mu'mina waxaa laga rabaa marka inuu u naseexeeyo dadkiisa oo aanu ogolaan loona ogaado arrinka gaalaa lagaga daysaday ka dhaqan islaan maha idaacaadka waa aragteen muslimiinta idaacaadka muslimiinta naagaha wararka bixina waa aragteen marga waxaa ku shekinaya qofkan waa maxay si awaalay say u labistaan say u hadlaan ayay u hadlayaan qolooyinka gaalada hada min mabaahiri aydan ragga sidaas oo kale labiskoodana iyadan sidaas oo kale waxa waaye labis ay gaalada kaga daysadaan oo kala duwan kadalika waxaa looga daysadaa gaalada shaaribka la dheereeyo gaalada qaar ka mid ah sida majuusiyiinta shaaribka aaday u dheereeyaan waa looga daysadaa madaahirtuu ka mid yahay nin shaarib dheer haddaad aragto gaal buu ku daysaday waxaa gaalada looga daysadaa marka aroosyada sida arooska loo dhigo bismi illaahi raxmaan raxiim arooska sida loo dhigo arooskii cibaadada ahaa oo guri muslima la abuurayey la dhisayey waxaa lagu furaa qaarkood wax alla subxaanahu watacaala carogeliya heer habeenkaas meesha iyadaaba laga yaababa in mataqaanaa dulmi badan uu ka dhaco calaa kulli xaalin waxyaabaha looga daysa waxaa ka mida sawiradan kaamiradan lala daawataaganya gabdhihii oo laga yaabo qaarkood inaanay ogeyn iska ciyaaraya keligood ay yihiin kuwa rag iyo dumar isku dhisi dhex daayey oo habeenkaasoo dhan tumanaya meesha lagu miikinayo wadamadan reer galbeedka ku badan oo fanaaniinta loo wacanay intaasoo lacag lagu bixinayo rag iyo dumar aan shaqo iskulen laysu keenayo nin naagtii ay nin kale la boodbooday u miikinay isagana guri irmaha ku hayo iyo waxyaabaha noocaasa iyada iskaba dhaafba kuwii yawaadada ahaa ayaa kaamirada lagu hayaa laga duubi markaasaa guryaha lagu daawadaa iyagoo boodbooday gaalku dayashawa goomaha arooska muslimiintu waxaan u ahaa sawiradan lala orordaayo kaamirooyinka sawirada waa la socoteen culammadu waa ka waramaan yani culammadu waa ka warramaan sawirka sidiisa waxaa ognahay axaadiisa ku soo aroortay bukhaari iyo muslim ay weriyeen ibnu cabaas iyo caaisha keyrkood laga weriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday sawirka waxaa ka mida inuu yihi ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaama almusawiruun maalinta qiyaamada kuwa ugu cadaabka daran waa kuwa wax sawirada xadiid kale wuxuu aha kullu musawirin fi nnaar mid kastoo wax sawira naartu ku jira waa lafdi caamo wax laga reebay male markaad rabto inaad wax kala reebto tira kana banaan adilaa lagaa rabaa inaad ku banaysato walihaada ay culamada muslimiintu isu khilaafteen qaarkood waxay yidhahdeen wixii maslaxad ku jira sida duruusaas culammada oon si kan ugu gaarsiin karin dadkoo kale waa banaanta qaar ay yidhaahdeen waxay tahaba waxaa laysla arka arrinku asalkiisa inaanu banaanayn oo xaalaad gaara lagu banaysto arrinka isaga waa lagu sii tawasucay dadkii arooskii jooga dadkii qabaynayey yacni meel walba camera lala ordaya amaba sawirada lala ordaya waxaa la ogaadaa in laysku waafaqsan yahay intaan ka xasuusto sawirada guryaha la dhiganayo kuwa iyaga inaanay banaaneyn haddii guriga la sawiro gurigana ada axaadiis saxiixo suganay ku aroortay kusoo timid inaanba malaa'igta ilaahooda gelinba guri sawir u yaallo nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ka hakaday gurigiisa inuu soo galo maxaa yeelay maro sawir ku yaalay ayaa yaalla ilaa la jeexjeexay waa diiday ma galno yidhi guryahaas ina almalaa'ikata laa tadkhulu baytan fiihi suura aw kama qaala aw kama qaala sala allahu alay wasalam malaa'igtu ma gasho guri sawir uu ku jiro sawirka lama kala reebin mid photograf lagu qaaday mid gacan lagu sawiray mid hoos le midaan lahayn wax la kala qaadayma lafdigu waa caamwa marka sawiradii asalka ahaa ee aan asalkoodu banaanayn ee ay tahay qofka mu'minkaa dan dhibta ma markay timaado maaha mar kale inaan la ogolaanin uu ka fogaado ayaa waxaaba laga dhigtay arrin la sasawiro gabdhihii muslimaadka ahaa oo qaarkood niman islaami la boodboodaya aydan gaalada waxaa looga daysaa arooska laftikiisa arooska habeenkii lagu daahayo subxaan allah saqda dhexe lala ilaashanayo gabdhaha waxaa loo ayago arooskoodii lama gaaro wuxuu bilaabaya labada habeenimo subxaan allah gabar muminada gurigooda ka dhexe laba habeenimo marka salaadiisu waxma tukanayaan allahu aclam marka waxaasoo dhan waa dhaqan gaalaa la fiiriy si u dhaqmayo si u aroosayo si u booboodayo kuraasaa la dhigayo xadiis walaa xaraj wax way gaalku dayasho aydan lacagaha fanaaniinta lasoo keraysanayay qurunkaas iyagana waxa waaye gaalada un baa laga keenay waxaa meelaha kale gaalada looga darsaday dadka muslimiinta inaanay wanaagga isfarin waa arin ilaahay ku lacnaday nimank qulooyinka naga horreeyey lucna aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casaw wa kanuu yactaduun kanuu laa yatanaahawna can munkar xumida kalema reebi jirin waxaad arkaysaa nimankii iyo naagihio isku qaldan nimankiiyo meelaha sigaar ku cabaya dadkiiyo meesha qaarkood khamre ku cabaya ilmihii iyo dadkiiyo salaa tukan meeshaanu qabyaalad iyo qurun mu'miniinta dhiigoodii lagu qaybsanayo wax yaca ka dhaayo warjoojiya dadga orayana male qofka iska dhex fadhiya maxaa kaa galay buu quuleya adiga maxaa kaa galay qofku xoray u yahay wixiisa arrinku sidaas maaha dadka mu'miniinta waa inay xumida reebaan wanaaggana inay amraan arrinkaas ayaa ilaahay subxaana watacaala ku badbaadiyay waxaa gaalada looga daysaday weliba kuwaa gaalada dadka ku dhexnool u badan yihiin istaag ku kaadinta waaba ilbaxnimada qofku si usoo ordaayo inuu kaadida halkaa ka gemo qofka haddaad dharkiisa ku kaadiyana salaadu ka ansixi maydo ilmo badan dhibkaasaan ku haynaa istaagay ku kaasa waa nala tukadaan salaada shuruuddeeda waxaa kamida dharku inuu daahir yahay jirku uu daahir yahay meeshay ku tukanay ay tahay daahir haddaan mid kamidu aanay daahir ahayn salaaday ka kaco waay marka gaaladaa looga daysaday musushaas istaagga laga gelay istaagga in lagu kaadiyaahay masalada iyada haddii laga nabad galo kaadida inaanay kaadidu qofka kusoo laaban waxba aanay gaarin hal mar nebiga waa laga soo arooriyey calayhi sala slam mar waa ka sugnaatay markaasaa culamada qaarkood waxay yidhaahdaan markaas wuu xanuunsanaa cuduray u yeelaan marka qofkii xanuunsan qaar waxay yidhahdaan maya nebigu wuxuu tusinaya inay bannaan tahay haddii laakiin aanay kaadidii dhib ka imaan waxay tahayba waxaa la sida ogol yahay asalku inuu yahay fadhi in lagu kaadiyo laakiin xaalad mucayana hadday dhacdo in la rabo in layska ilaaliyo kaadidii inay qofka gaarto dhibaatooyin kalena waa leedahay kaadido cadaabka qabriga kan ugu badan waxaa lagu kasbadaa kaadido sida axaadiisa sugan cadaabka qabriga midkiisa ugu badan dadka ugu badan qabri lagu cadaabo waxay ku kasbadeen kaadida kaanuu laa yastanzihuuna yastanzihuuna min albowl kaadi iskama ilaali jirin gaalada waxaa looga daysada taariikhdooda taariikhdooda wax lagu lagu dhigto wax lagu taariikhaysto goormaa dhalatay goormaa dhooftay goormaa dersigu baxa goor taariikhda gaalada muslimiintu taariikh gaar ay leeyihiin oo saxaabada nebiga u dejiyey calayhi salaam saxaabadii fahmay gaalada inaan tusaale laga dhigan ayaa ka hadleen nebigu markuu sala allahu calay wasalam maka ka haajiray madiine ahaajiray bilaabeen ma la socota taariikhda ayaga in ayaga laga qaato taariikhdooda weliba calaamad u ah caqiidooyin aanan anagu aaminsanayn mala socotaa iyagana waxay kamid tahay kudayasho gaalada ayay ka imaatay gaalada waxyaabaha looga daysada magacyadooda lala baxo qof muslim magac gaal la baxaad arkay gaal unbuu ku daysanaya gaalada waxaa looga daysaday ciidaha tirada badan ciidda tirada badan ciiddii hebel dhaalasha hebel chrismas dhewe iyagu lahaayeen anigana mawlidkii nebi baan leen qolo walba ciid ciiddii aabe aabe dhimashadiisii aabe dhalashadiisii mataqaana ciiddii wadanka ciiddii hooyo ciiddii asbuuca waxaasoo dhan ciidaha fi lislaami laa shay islaamku marka la fiiriyo waxaa jirta oo keliya saddexdaa ciidood baa jirta maalinta maalinta ciid ciid ulfitr iyo ciid uladxaa iyo maalinta jumcada haddii lasii bariyana yowmu carafa iyo ayaamu tashriiq wixii kasoo hara ciid ma ahan marka ciid ha ka dhigan haddaad aragto dadka waxaa samayna gaal ay uga daysadeen wa minhaa waxaana kamida mawlidka loo dhigayo nebigeena moxamed sal ly salam wuxuu kamid yahay ciidahaas gaalada laga dhaqmay maxaa yeele nebigu labana laba qofna isuma keenin marna saxaabadii naga jeclaa oo naftooda u bixiyey ma samaynin afartii imaam ma samayn afartii khaliif aimadii afartaa imaam shaafici imaam abu xaniifa imaam maalik imaam axmed bin xambal kutubadooda waa yaalaan lagama helo wax mawlid la yidhaahdo qofkii maanta yidhahdo war dadkaas hore ee khayr kale waxay ku tageena fiicana naga dhaafa waxay leeyahy bidciyaa taga xusub baa la timid yaa bidco la yimi saddex qarni dadka muslimiintu waxaanay aqoon qofkii wada wixii nabiyullaahi moxamed sal ly slam aanay samaynin qof wada saxaabadu waxaanay diin ka dhigin qof ka dhiganaya a'immadii islaamka imaam shaafici waxaanu diin ka dhigin qofka diin ka dhiganaya iyo qofka odhanaya war asalkii aan u laabano naga dhaafa waxaan cusub imaam shaafici wuxuu yihi man istaxsana faqad sharac qofkii waxbaa fiican yihaa wax iswanaaj iswanaegsiiya waxbuu jideeyey yidhi qofkii yidhaahda iyo kii kale waa bidca acyaadaas marka waxaa ka mid a ciidahaas la sameeyo mawlidkaasa ka mid a iyo yowmu caashuura ay u samaynayaan nimankan shiicada xuseen dhimashadiisii way badnaadeen mawlidka lilmacluuma sheekh shariif cabdinuur iyo culimo badan baa ka warantay cajaladaha jira maadaama ayaamahan mawlidka uu jiro ha loo laabto cajaladaha walaalaha qaybinayey oo qofku ha ka faa'iidaysto ayagan gaalada wax looga daysada waxaa kamid a qubuurtoo la dhiso qubuurta in la dhiso oo la naashnaasho oo magacyo lagu sii qoro oo la qurxiyo oo diinteenna waxay tahay qubuurta in dhulka lala simo nebigu waa kii ku yihi calayhi salaatu wasalaam waa kii cali abilhayaaj ku jira cali bin abi taalib miyaanan kula dilayn wuxuu nebigu la daray qabri uma timaadid qabri taagan ilaa sawayta qabran mushrifan ilaa sawayta qabri taagan haddaa aragto sin walaa timhaalan ilaa damasta suura haddaa aragtana sawir haddaa aragtana tirtir isagana marka labadaa shay si gaara shareecadu uga digtay sawirka iyo qubuuraha dhisitaankooda diinta marar gabal looga baxaa aydan gaalada waxyaabaha looga daysada waxaa kamid a jaahiliyiintii looga dirsaday weliba qabyaaladda iyo qoloqolaysiga ummaddan muslimiinta ummad waaxidow nebigoodu allah subxaanahu watacaala rabbigoodu waa waaxid nebigoodu waa hal nebiy llahi moxamed sal ly slam kitaabkooduna waa qur-aanka iyo sunnada dhantooduna waa ilaahay caabudid adduun badbaadid iyo janno gelid dhowr qolo iyo dhowr jamaaco iyo marka qabiil ma qaybiyo dhul ma qaybiyo luqadi ma qaybido kooxaysi ma qaybiyaan ummad waxa waaye mid ah arrimahoodana waxay ugu laabtaan dadka ahlucilmiga fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka ahlucilmiga ayaa ummadda hogaamiya aydan waxyaabaha gaalada looga daysaday saan sheegna waxa waaye xataa waxyaabahan codaynta heer waxay marayaan muslimiintu wax walba ay cod u qaadaan maalin dhawada waxaa isoo wacay qolooyin oo raadiyo leh ayaa isoo waceen waxay yidhahdeen inuu dadkaan cod ka qaadayno mawlidku mid banaana mase ma banaana marka dadkii aan codka ka qaadayna qaar kamid aha ay yidhaahdeen annagu culamo ma nihin culamada waco taleefonka ay isoo siiye ka warran mawlidku ma banaan yahay bal u fiirso mawlidku ma banaan yahay ayaa dadkiiy suuqyada inta loo istaaga le mawlidku ma banaan yahay dadkii loo qaaday maxaa gaalaa la arkay dadka cod u qaybmaya war waxaan waa diin wa diin cod looma qaado diinta ilaahay cod looma qaado rabbibay ka timaada subxaanahu watacaala dadka ahlu cilmigaha la weydiiyaa waxaa laga yaaba qofka nin xun inaanu ahayn isaga laakiin wuxuu arkay gaal un waxuu samaynaya la firi wixii un baa la samayn la isweydiin maayo waa lalaqi wax walba heer gabar gabdhaha muslimaadka inta ku koray virginia ku koray waxay tii nin waxaa la yaabana raggu waa adimaan gabdhuhu maxay adin waayihin markaa weliba waxay tiri gabdhahaba cod qurxoon dadka dhana isu imaan lahaa waxyaabaha gaalada looga daysada waxaa kamid a alintikhaabaat doorashooyinka ha doorashooyin madaxweyne hebel kaaba qabiil hebela la doorana lacagaa lagu bixin war islaamka qofka madaxda inuu yihaa anuu madaxtinimaan rabaa waa arin calaamaadka tusina inaanu ahalba u ahayn wallaahi inaa laa nucطiihi man sa'alah uli nabigu sala allahu alay wasalam nin baa yidhi yaa rasuul alaa tastacmiluni rasuulka allo miyaadan i adeegsanin hawl miyaadan ii dirsani markaasuu nebigu ilaahaydan ku dhaartay qofna weydiista ma siino maxaa yeele waxaa mas-uuliyadu wa qofku hadduu garanayo xaqiiqdeeda ma weydiisa lahayn ma la socota marka qofku inuu intuu asagu iyimaado yihi aniga hallay doorto weliba intaanoo dhammaan ka hor inaa ii digtaan ahayd in mataqaanaa doorashooyinka habka loo samaynayo culama dadka muslimiinta waxaa doorta madaxweynaha madaxweyne laga maarmaan wa waxaa doorta dadka ahlu cilmiga dadka aqoonta leh dadka ahlu diinka ayagaa doorta waxyaaba loo codeeyay way jiraan nalkaan ma gelina mase waa daarna laakiin waxyaaban loo odayna jira in la kala saaro oo gaalada wax kastoo la yimaada aan la aqbalina iyadana waa muhiim waxyaabaha gaalada looga daysado waxaa kamid a oo nebigu si gaara uga digay naagaha in lagu fidnoobo hay naagaha in lagu fidnoobo doorashada baarlamaanka inooga soo qeybgeli nebigu wuxuu yihi lan yuflixa qowmun wallow amra imra'a ma liibaanan qolo amarkooda u liibtay haweeney waxaa laga in la yidhaha qolo hebel waxay leeyihin secretary waxaa heble hebel wuxuu aha heble hadda gaala ku dabashay sooma nalooma ogola waa naloo diiday ha ku dabadhimin gaalada waxaa loogu raag dheereeyo oo ay maalmo wax ku cacabaan muslimiinta looguma ogola iyaga inaad ilaahay sheegato subxaana watacaala qur-aanka sheegato jid gaalana aad raalli ku noqoto waxa weye arrinka isaga lama ogola wa akhiiran waan dheereeyey waktigana waa iga dhamaaday raalli ahaada asbaabaha arrinkaa keena waa soo koobayaa kow waa aqoon yari wa dad badan way iska niyad fiican yihiin ilaahay diintiisa ma khilaafan laakiin aqoon yari baa haysa ya marka wax la barto dadku diinta ha bartan waxa cudurada dhanna waxay isu imaanayan culamada ka warramaya waa aqoon yariwa aqoon yariwa ee waxa la barto kow waxaa kale oo asbaabaha gaalada in lagu daysada keenay gaaladu dabin ay u dhigeen dadka muslimiinta ah ha gaaladu dabin ay u dhigeen hataa mar gobol iyaga islaam bay sheegtaan islaamna maaha markaasi wax allaale wix islaamkaa fugeynaya samaynayaan mar qolooyinka islaamkoodu qaldan yahay ayay kaalmaynayaan oo xoojinayaan sida dadku islaamka saxiixa aanay u arkin ma la socota gaalada kuwa munaafiqiina sidoodababa oon islaamka aaminsanayn dadka muslimiinta ku dhex jira iyo kuwa is aaminsan laakiin acmaashooda acmaashan munaafiqiinta ay taho faaxishadii iyo zinadii iyo qurunkii iyo qabyaalid dadka ku baasina shaleema furan inay naag isku fuulaan dhaqan islaamiya waxaas الذينa يحiبوna an تشhيc الفاaxشhaة في الذينa amنوا لahm cdاaب أليم في الدuنيa والآkhرة ilah kuwa فاaxشhada iyo mنkarka iyo waxa شhareecadu xaaranta dadka ku faafinaya ayagana kuwaas waa waxyaabaha sababto ah dadku inay jidka ka dhumaan oo gaalada raacaan waxaa sabab ah muslimiinta oo iska tabar yar dhaqaale ahaan ciidan ahaan wax walba tabaryaradaas waxay keentay qaar badan inay gaalo ku daysadaan waxaa sabab ah oo weyn in gaalada la dhex galo gaalada in la dhex galo lagu milmo waxyaaba balaayaa wاladiina kafaruu bacdهum awliyaau bacdin bu ilahy kuwa gaaloeyadaa isu qaarba qaar kale awliye u yihiin ilaa tafcaluu hadanaan saa samaynayn ayaga isu dhaafin ee idinku takun fitnaة fi اlardi wa fasaadu kabiir balaa dhic fasaadkii waa dhacay boqolaal kuna muslimiin aa nimidna imise caqiidadoodu saafi noo tahay cibaadadoodu saafi noo tahay intaan masaajidka joogto walahi alxamdu iyagaa allaha kusoo inta kale allaha keeno yaan lagu qaldamin aaw dadkii weyn dadweynihii aaw asbaabaha mataqaanaa keenay gaalada in lagu daysado waxaa kamid gaalada in la weyneeyey qof gaal weyneey adduunya weyneey wax kale ma weyn dhismayaashooda adduunye unwa laakiin aakhiro markaas firiyo nasiib kuma ay lahaa ugu dambayn maxaa lagu xaliyaa arrinka isaga saa sheegnay waxaa lagu xaliya alfiqhu fi diin qofku inuu diinta ilaahay barto diinta inuu barto inuu ka fogaado gaalada gaalada inuu ka fogaado xaqa inuu ku sabro nabigeena mxamed salى اllahu alيه waslm inuu ku daysado diinta ilahay inuu barto hada wallahu aclam wslى اllah wslm calى nabiyina mxamedi walihi wصaxbi wslm الحمد لله